asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteeni murtida maanta waxaa laaba xubinteeni murtida maanta ah halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle mar kale ayaa waxaan idin leeyahay kulanto wanaagsan xoogow waxaan dareemayaa in codkayga ay xabeebi ku gaaran tahay marka yaydan idinla noqon waxyaalo maaragtay qariib ah waxaan halkan ku qaadanaynaa ama aynu ku falanqayn doonaa idamka eebe xubnaheennii muhiimka ahaa mid ka mid a waana xubnaheennii labaalayda ahaa waana kuweennii inooga digi jiray waxyaalo fara badan oo nolosha qaybaheeda kala duwan xidhiidh la leh xubintan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa oo la yidhi rag waa qayb khusaysa ragga waxayna digniin uga tahay dhanka samafalka iyo haddii eebba idmahayo isku tiirsanaanta nolosha iyo tabaca noloshu ay u baahan tahay akhriya adduunba waxaa la yidhi marka oo ay xubintanu inan leedahay ama inoo sheegaysaa oo haddii eebba idmahayo digniinta ay bixinaysaay ay tahay waxaa la yidhi nin halway ka go'daa halse kama go'do waa nin ama rag halway ka go'daa halse kama go'do marka lagu leeyahay rag halway ka go'daa halse kama go'do waxaa weeye oo looga jeedaa oo ay ujeeddadu tahay laba isbarbar taalla waa mid arrimaha adduunya ah iyo mid arrimaha asxaanka iyo sadaqa bixinta iyo howlaha dib loo dhigto ee samaanfalka ku shaqa leh ah waxaa la yidhi rag mid way ka go'daa midse kama go'do waa rag sahaydiisu waa ka go'daa samafalkiisuse kama go'o marka lagu leeyahay rag sahaydiisu waa ka go'daa dee sahaydu meel walbo ama meel walbaad marayso ama xilli kaste ayay kaaga dhammaan kartaa laakiin samafalka aad geysatay haddii ay tahay sadaqo haddii ay tahay xoog caawin haddii ay tahay dhiig bixin haddii ay tahay maaragtay tala bixin haddii ay tahay gargaar ama haddii ay tahay waxyaalaha maaragtay sadaqada joogtada oo kaleento waa mid aan kaa go'ayn sidaa darteed ha ku xisaabtamin in aad isdhahdo sahayda ayaa iga dhammaanaysa haddaan arrin heblo sameeyo ama waxa aan haysto aan wax ka bixiyo waxaad ku xisaabtantaa inaad dhahdo haddii eebba idmahayo hadday doonto sahaydaydu ha go'dee yuusan samafalkaygu go'in oo aad midda iyadaa xoogga saarto oo aad noqoto qof bulshada howl muhiima u haya una nugul meelo fara badanna ka caawiya dhinac walbana wax uga tara inta uu awoodo oo aadan noqonin intanaan sahay u wataaye anay igu yartahay aadan mid dhaha oo maaragtay waxbaa iga go'ahaya ku xisaabtama aadan noqonin taa iyada ah ayay mahmaahdan labaalaydu inoo tilmaamaysaa waxaa la yidhi rag mid waa ka go'daa midse kama go'do rag sahaydihiisu waa ka go'daa samafalkiisuse kama go'o ayaa la yidhi mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa oo aan ku soo qaadanaynaa maahmaahdii ahayd ninbawaax la xulluban waa maahmaah macnaheedu badan yahay oo ay tahay nin walba dan gooni ah isla buus ama nin walba ujeeddo gooni ah u xusulduub amaba nin walba danihiisa gaarka ah eryayey ayay u dhigantaa maahmaahdani